taswiirta tobnaad maalin maalmaha ka mid ah ilaah waxa uu soo diray malaa'ig malaa'igtaas oo loogu talagalay in ay la hadasho ninka la yidhaahdo korneliyos korneliyos waxa uu ahaa nin madax ah oo awood leh oo ka tirsanaa askarta romaaniyiinta markaasay malaa'igtii ku tidhi ilaah waa uu kugu faraxsan yahay oo uu waa maqlay tukashadaadii markaasay waxay ku tidhi rag u dir magaalada jobba oo markaasi casuun ninka la yidhaahdo butros korneliyos waa uu sameeyey sidaas markaa korneliyos markii uu arkay butros iyo nimankii la socday aad ayuu u farxay oo waxa uu soo jeediyey casuumaad weyn markaasaa markii uu butros arkay waa uu jilba joogsaday markaasuu butros ku yidhi maya ha yeelin sidaas maxaa yeelay anigu ma ihi ilaah oo waxaan ahay bini'aadan adiga oo kale marka ayuu butros waxa uu bilaabay inuu wacdiyo dadkii iskugu yimid guriga kornelos markii uu markaasi butros wacdinayay dadkaasi oo uu sheegaya wax ku saabsan ciise masiix ayaa waxaa soo degay ruuxa quduuska oo ku soo degay qof kasta oo halkaasi joogay dadkii markaasi butros la socday aad ayay u yaabeen maxaa yeelay waxa ay lahaayeen sidee buu ruuxa quduuska ugu soo duldegi karaa dadkan jentaylska ah markaasuu butros ku yidhi ruuxa quduuska ah waxa uu ku soo degay dadkan jentaylska ah sidiiuu innagu inoogu soo degay markaa ma arko sababta aanu u babtiisgarayn karin dadkan iyaga ah